أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin helana waxaa ka mid ah howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaah ee ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandhare ee ku hoos jira gumaysiga saliibeeda kenya dowladda xabashada etoobiya ee si adag uga hor timid howlgalka cusub ee gaalada midowda afrika ay sheegeen inay ku beddelayaan taliska kufaarta afrikaanta atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya wilaayaadka islaamiga baay iyo banaadir ayaa soo bandhigay askarta ee binow ka soo baxay safka cadowga allah xusada u dhexaysa maliishaad murtadiin ayaa ka taagan degmada xaradheere ee wilaayada mudug taas oo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii riddada ugu magacaawna degmadaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka bakool hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ee ka socota wilaayaadkaasi جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر waa subaxnimo khamiis ah taariikhuna ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan howlgallo kala duwan oo lala beegsada cadowga allah ee ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibeeda kenya ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenka xalay waxa ay qaraxo la beegsadeen guri maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa loo yaqaan nabad sugidda ay ka degan yihiin magaalada beedhabo shabeellada hoose waxaa mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada boolamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose oo dhacda koonfurta dalka soomaaliya dhanka mandheera waxaa mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka namber konton oo hoostaga degmada qorof xaraare ee gobolka mandheere oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ku hoos jira gumaysiga saribeeda kenya dowladda xabashada etoobiya ayaa si adag uga hortimid howlgalka cusub ee gaalada midowda afrika ay sheegeen inay ku beddelayaan taliska kufaarta afrikaanta atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya walaalkeen marwaan maxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda saliibiyadda etoobiya ayaa si adag looga hor yimid howlgalka cusub ee midowda gaalada afrika doonayo inuu ku beddelo ciidamada saliibiyiinta atamisa ee duulaanka ku jooga soomaaliya kaasoo loogu magacdaray ee yuusam bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in etoobiya ay ka walacsan tahay isbeddelka lagu sameynayo howlgalka atmisa kaasoo lagu bedelayo mid cusub taasoo etoobiya ku tilmaamtay mid halis gelinaya mandiqadda dowladda etoobiya waxay sheegtay in isbeddelkan ay isku diyaarinayaan midowda afrika iyo qaramada midoobe oo mandiqadda gelinayo xaalad mugdi ah etoobiyana aanay marnaba suuragal ahayn inay indhaha ka daawato waxaa dhacaya halka dhinacyada kale ay tallaabooyin qaadeen sida warka loo dhigay etoobiya waxay ku eedeysay kooxda riddada uu hogaamiyey murtada xasan gurguurte inay qaadayso tallaabooyin halis gelinaya amniga gobolka iyadoo xiriir la sameynaysa jihooyin kale taasoo ah masar inkastoo bayaanka etoobiya looga leexday xuusitaanka arrintan waa markii ugu horreysay oo ay dowladda saliibiyadda etoobiya ka hadasho go-aanka dhowaan ka soo baxay midowda afrika ee lagu sheegay in howlgalka atmis lagu bedelayo howlgal kale oo ka xajmeera kaasoo awoodda ugu badan ku bixinaya ilaalinta magaalooyinka waaweyn ee ka howlgasho kooxda riddada iyo maamul goboleedyada howlgalka cusub ee yuusama ayaa waxaa qayb ka ah dalka masar oo ay xurguf siyaasadeed kala dhexayso etoobiya taasoo waqti xaadirkan heshiis iskaashi la saxeexatay kooxda riddada tan ayaana ah tallaabo ka cadhaysiisay adis ababa mahadsanid marwaan wilaayaadka islaamiga baay iyo banaadir ayaa soo bandhigay askar taa'ibiin oo ka soo baxay safka cadowga allah aanu ku horumarno taa'ibiinta lagu soo bandhigay wilaayada baay waa kan walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasan waxaa maalinba maalinta ka dambeysa wilaayada islaamiga ee baac soo gaaraya askarta taa'ibiinta ah oo ka soo baxaya safka murtadiinta kuwaasoo si heersare ah loogu soo dhoweynaya wilaayada islaamiga ee baac xuseen cabdulqaadir cabdulle oo da-diisu ay tahay soddon iyo sagaal sano jir waxa uu muddo siddeed sana ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta waxaana isagoo taa'ib ah uu soo gaaray degmada buula fullaaye ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay xuseen cabdulaahi axmed maxamed oo da-diisu ay tahay soddon iyo kow sano jir isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed gaar ahaan waxa loogu yeeray booliska siddeed bilood ayuuna murtadiinta ka tirsanaa allaah fadligii isagoo toobadkeenna ayaa lagu soo bandhigay degmada buula fullaay taa'ibiintan ayaa markii toobada loo qabta kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona arrimo badan ka hadlay musaani digaadiri daliilyare buura gabi kukooy marka ee, saase xaale soddon iyo sagaal sano jira ciidamada daraawiishka koonfur galbeed ayaa la shaqeeyay marka shaqaday saas ahayti siyeesina marka shaqadaas ahay askari yahay marka hore buura kaba iyaa karahay iyaa kaga darsami markaan way la raayisha haddana ee danada iyo macnaha fiiri xisaabtami saawalayaala nagdi haddana isku kutabay mili an asalkeen ka dhaladi iyo seedi marka lagan ay ka sabayna male xaaladaasa jirta koonfur galbeed dhan mansheer wala arooba ciidamadan oo daraawiish koonfur galbeed ee buura kabrugaan wal mansheer ee hakuuga laroob muqaba maysi ayob wala waan laydi kaasa ma daraawiish dhan baba ini mansheer laan in lan walbana saasa maana sheege maasha allah anoo ingiriisidii male alxamdulilah caafimaadkaygo walan hadlawso male wallaahi ina ee lan wilbor dadantisusii kase miilun wal dhibaatee jira male lan wal ingiriisidii male markan wayba sing lahaa inti miila rafaadi dandaro ising dillahi masheer laangin wal sing rafaadi lahayti lankoysin amale sing shagaysad fadi wallaahi mayba sing lahaa askukutawaa sing arfadian an wayba in qorshaysan inaan iyaalka in humaalada danahay in shagaysada lan musliman wal ingiriisina nabadgelyo bilaaran muslimka oo hala anin inti iday i awlaaday ardayan antalay xuseen cabdulaahi axmed maxamed soddon iyo kow buurakaw ciidanka booliska ka mid ahay siyeed bilood yaalka oo i tashkiilayana sidiyaa ada shaydhaangniye iyo lijale sidiyaa kaseedi orootiyo te walaahi ana lay maskantay in orootiyo aan orootiyos ka baha maskantay kala talade si ifayl iyo si ku wanaagsan ilaahin dhawaay hadda eed iyo halay haddaa hundurmeedana hunduriyo ebadkeena haddaa ma hundur haddana insha allah ilaahay garab soo galay insha allah haddana may fadaa si iyo si ku wanaagsan aynka baagee inti meeli iyo aska ka dheeradano aska ka bahaan aan ka baage kii reedkay jiri kii hadda kooy dhacdayo meeliyeeda aska ka taban saasaan u jeeda maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay sargaal iyo askar taa'ibiinna ay ku soo bandhigtay degmada buula fullaa iyo deegaanka iidhaale ee duleedka magaalada baydhabo kuwaasoo loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah waxaana hadda ay ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada islaamiga ee baay dhanka wilaayada banaadir walaalkan cabdulqaadir maxamed rabene ayaa inoo haya faahfaahin ku aadan askari taayibahu ka soo baxa safka murtadiinta askarigan taa'ibka ah ayaa isu soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee banaadir isaga oo ka yimid magaalada muqdisho kadib markii uu allah ka soo hanuuniyey kufrigii iyo dulligii uu ku dhex jiray muddo afar bilooda askarigan ayaa lagu magacaabaa maxamed xasan ibraahim waa da-yar saddex iyo labaatan sano jir ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka jawaasiista fadhigoodu yahay xerada ciidan ee ku taalla degmada shangaani ee magaalada muqdisho kuwaas oo maalmihii u dambeeyey dhibaatooyin ku hayay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka ceelasha biyaha taa'ibkan oo garwaxsanaa laba qori kuna labisnaa dariiskiisa ciidan ayaan kula kulmay duleedka magaalada muqdisho isagoo aad ugu faraxsanaa soo haleelitaankiisa dhulalka mujaahidiinta ay maamulaan ee duleedka muqdisho maxamed xasan oo hadda ah walaalkeen ayaa bulshada muslimiinta oga sheekeeyey dhibaatooyinka gaalaracyada ay ku hayaan ummadda muslimiinta ah iyo sida ay xabsiyada ugu gurayaan dadka aan waxba galabsan ee ay gaaladu kusoo duushay dhibaato badanaa ka jirta adi meesha horta waxaa qof shacab aad taqaana xitaa waxaa luu leeyahay shabaaba meesha ku arki jiray ha- saan waa intaa ku arki jiray dhibaatadooda meer adi horta nimankaas waxaa waaye qofka muslimka iska socda waxaa luu leeyahay ninkan waa ka shaki waa isoo fiirinay saan waaye shabaaba ku dhex arki jiray nink waxaa waaye nin qof waxaas ataa is haysan waxaa luu leeyahay shabaab waa saan waaye dhibaato badanaa ka tahan adi marka waxaa waa qof dadka waxaan dhihi lahaa shacabka masaakiinta ha laga leexdaan dhihi lahaa soomaa sidoo kale maxamed xasan ayaa iiga sheekeeyey qarax uu ka badbaaday oo laba maalmood ka hor ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha kaas oo ay ku halaagsameen askar fara badan oo qaar badan oo ka mid a saaxiibadiisa ay ahaayeen sheekada qarax dad badanaa ku dhinto horta badan aa aqaano macal saraakiishooda macal ciidankooda macal gawaaridooda macal saanidooda adi meesha dad badana ugu dhintay adi waa ku baabeen adi nimanka wixii agagaarkaas joogay adi micnaha dhar ad iska dhigaaya mase askari dharbad sugad iska dhigaysa mase waxaa wixii kale iska dhigaaya meeshay ku baabeen adi dad badana ugu dhintay adi waxaabaa qarax labaada ah, mid labaada xigay waxaabaa ayadana aalasha ahayd adi dad badana ugu dhintay adi ayaga dhexdooda tabaa isku dhaawaceen habeenkii waxaabaa in shabaab ay raadinaan nin dharad ah waxaabaa askari nabad sugid ah- halkaas xabadda ugu dhufta Eh, labo qarax ayaa xigtay mid horta anaab ku dhiman gaari ilaahay iga badbaadiyey midka labaadna waxaa gaaris boolis military ciidan saaran macal gaarigooda macal kulli way ku baxeen adi meeshay adduun ku waayeen taa'ibkan maxamed xasan ayaa doorbiday intuu doofaaro dabadhelfyo ah uu u noqon lahaa xaabo iyo kaawo loo adeegsado muslimiinta ayuu go'aansaday in uu ka baxo safkii maleeshiyaadka jawaasiista wuxuuna kawaanka soo saaray oo uu toogasho ku soo dilay murtad ay isku saf ahaayeen taa'ibkan ayaa ugu dambayntii baaq toobadkeen ah u jeediyey dabadhelfyada murtadiinta ee ku dullaysan xeryaha kufaarta ee sida eeyihii oo kale loogu diro dadka aan waxba galabsan iyo in ay allah u toobad keenaan oo ay mujaahidiinta isu soo dhiibaan kana hoos baxaan xeryaha kufaartaas jinsiyadaha kala duwan leh ee duulaanka ku jooga dalkeena muslimka ah ee soomaaliya wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa qaabila taa'ibiinta soo faarujinaysa sufuufta gaalada kuwaas oo si wanaagsan loogu soo dhoweeyo dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka iyadoona horay hogaanka mujaahidiinta iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed ay baaqiyo toobadkeen ah u jeediyeen murtadiintaas ku hoos nool sufuufta gaalada xiisad u dhexaysa maliishaadka murtadiinta ee ka taagan degmada xardheere ee wilaayada mudug taasoo salka ku haysa xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii riddada ugu magacaabnaa degmadaasi sida warkaasi ku faahfaahinaya walaalkeen yaasir maxamed xiisad dagaal ayaa ka dhex taagan maamulka riddada galmudug ugu magacaaban degmada xaradheere ee gobolka mudug xiisadaani ayaa ka dhalatay kadib markii xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee maamulka riddada degmada xaradheere kaasoo xilka uu ka qaaday madaxa maamulka ashaadaladirarka ah ee galmudug murtad qoorqoor maxamed yuusuf kulmiy oo ah guddoomiyaha xilka laga qaaday ayaa kasoo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyey isagoona sheegay in qorqoor uu wakhtigu ka dhammaaday islamarkaana uusan xilka qaadi karin waa kan murtad yuusuf kulmiye oo ka biyadiidaya xilka qaadista uu ku sameeyey murtad qoorqoor warbandani waa warband iska weysta ah sida lagu yaqaano madaxda markay ka dhammaato madaxweyne way sameeyaan waxay ka dhigan tahay dee xilli madaxweyne farmaajo uu yiri ra-iisul wasaare roble ayaan xogqaaday taas ay maaragtay ka dhigan tahay mana dhacayso mana dhacayso dowladda galmudug markaa sharciyad ayay lahayd maantana runtii wax sharciyada ay ku taagan tahay haba yaraatee ma jirto station ayay ku jirtaa ayadaa mudahaleed ku yiramaaday ayadaa waxay u baahan in taariirka loo cusbiyo marka taasi waa warqadaha madaxda markay waqtiyada ay ka dhammaadaan ay tuuraan ayay lamid tahay marka maleeshiyaadka riddada ee ku sugan gudaha degmada xaradheere ayaa laba garab u kala jabay kuwaasi oo la kala saftay guddoomiyihii hore iyo midka cusub guddoomiyaha riddada cusub ee degmada xaradheere murtad casayr ibraahim mataan ayaa ciidamo iyo gaadiid u watay oo kusoo jeeday xaradheere waxay maleeshiyaad murtadiin ah oo kasoo horjeeday qorqoor ay ku celiyeen magaalada wasiil ee mudug iyadoona halkaasi sidoo kale ay ka taagan tahay xiisad kale oo arrintaani ka dhalatay aad buu mahadsan walaalkeen yaasir oo kaasi ahaa bulshada ku kala dhaqan wilayaadka bakool hiiraan iyo jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanayaa xamlada dacwiga ee ka socota wilayaadkaasi walaalkan cabdilqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya warbixin ku aadan xamlada dacwiga ee ka socota wilaayada bakool boqolaal ka mid ah bulshada deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada tieglow ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka faa'iidaystay xamladii irshaad uluma ilaa sabiili rashaad taas oo weli ka soconaysa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada bulshada ku dhaqan deegaanada biyoley abagdheere oraar wasiilo hugey iyo hubadha ayaa saacadihii lasoo dhaafay si weyn kaga faa'iidaystay xamlada iyagoona kulamo ay barbar socdeen muxaadaraad la qaatay maamulka islaamiga ah odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinka markii ay soo idlaadeen kulamada qaar ka mid ah bulshada deegaanadaasi ayaa ka warbixiyey sida ay ugu faa'iidaysteen xamlada ah iyo waxyaabihii lagala hadlay anoo ka hadalow nugawed wadale islaamka afkiisho gaar ahaan malaagadii bool hore waa khaasatan malaagii goomaleed baayo bokoolna ahaa maylanaha dacwadii xamligii hakubahi harakada islaamka guud safaylaha niindeeri ununa qaadanay samicna waa dacna walbada nuwana niin sheegi amiirkan abubeyd inkaweyni warkiishayusaha niin kubay walku sugaanihay walbadanoo ilaahindeed nebiga mareydii malna reebay walaana la hambalooli haddan anii halawsheenagna la aragya haddanana ninkanagii oo hortabana humaanlay hajiideen humaantiyoona la ogsanaayay walaana hambalooli sameen dowlada intii dowla nagad le haddan walaa laisku hela dhiibadan oo haddan ilaahindeed nebi dibliin argi ani la argawn una taawayaani yana niin sheeni unuuna qaadanay sameyna waa dacnaa lena un oo marna deegankan biyooley roogna hamladani niin sheeni ya ilaahay kama hadsan hamladaasoona ee hamlatu irshaadul umma ilaa sabiili rashaad astaantiena eh kullukum raa'in wa kullukum mas-uulun an raa'iyat yani niin sheeni waana degmada tiyeeglowna gobolkanina niinku sheeni waana qaadana ilaahay kama hadsan balaan i megelna marna ka qaadani sagayr iyo kabiirna ka qaadani ha- ma aragnaa dowladaas oo lama maalamood inay dheki kolkoo megele kolkoona balaan ah waana ma aragnaa walaayada islaamba koolka in ee taan dhawayne maasha allah ilaahay ka mahadsan waxaana booqday wilaayada islaamka kuley ahna booqatay dowlad oo niin wadan oo faa'iida badan niin sheegnaan alxamdulilah inta iyada dowladdaasna ku faa'iidaysani dowladdaas oo shacaryana nahay kullukum mas-uulin oo kullukum raacin nahay yaxna deerti alxamdulilah ilaahay mahadla ilaahay ka mahadayaan culmadii oo culmada kuley wilaayadan hela saartin dacwadaas waxayna deersiiyeen unina ku ajiibni waan la qaadni ballamada iyo awaamirta iyo nahyiga oo dee kulley oona hana deersiini wilaayadahan deersiin dhammaantii oo qaadani kulley insha allahu tacaala yoona ilaahay khayr hasiiye ميغان الإنشاني حملة الإراي إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد شعار شانهاي كلكم راع وكلكم مسؤولية مسؤول عن رعيته ميكو فايدة سني حملة داسي والبدن أو أنت لهن كوبا كورنا صلاتين اللي أوجو إني ميل راي تربية الأولاد أولادين إلى تربية جيف جوني لشل توسيو هاب تضبسن يو ديران لشل برا إني صلاة لبرا إني حجابك لبس هاي لوانا جو جوج جوج فيل هاي لقاعد ولا بلانتس كده أنا وصقة إني لسكو ديراي intaasi inta kusii badan aa ku faa'iidaysane insha allah waana aqbalne samicna waa adacna waryanenshayan qaadane tan iyo markii wilaayada bokool ay ku dhawaaqday xamladan waxaa si weyn kaga faa'iidaystay kumanaan ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayada waxaana maalmaha soo socda idiin soo gudbin doonaa deegaano iyo degmooyin kale oo la gaarsiiyey xamladaasi aad buu mahadsan walaalkan cabdilqani wakaasi ahaa dhanka wilaayada hiiraan iyo xamlada dacwiga ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaa inoo faahfaahin walaalkeen nuur cali warsame buusheeba waxaa si cabsamo leh wilaayada islaamiga hiiraan degmooyinkeeda iyo deegaanadeeda kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waxaana degmada buqa qable ka dhacay eh, kulan ballaaran oo wilaayada hiiraan la qaadatay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi sheekh guleed abunabhaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga hiiraan oo kulanka ka hadlay ayaa xusay in haweenka door muhiim ah ay kaga jiraan dhaqangelinta xamlada isagoona ku booriyey in kaalintooda ka qaataan xamladaasi wacyigelintii muddada noo socotay wilaayadeena islaamiga hiiraan iyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah irshaadul umma ilaa sabiili rashaad baa waxaan jeclaystay inaan kala qayb galo kulanka gabdhaha inaan la mushaarakeeyo waxaa igu qaaday muhiimadda ay u leeyihiin xamladeennan gabdhuhu oo aan marna looga maarmin sida un meesha ku qoran oo shicaarka xamlada uu yahay bay ka turjumaysaa dhammaan waxa meesha ku qoran oo kala duwan oo qolo kasta ama gabdhaha lagula hadlo ama ganacsataha lagula hadlo ama culimaha lagula hadlo ama cidda lagula hadle ha lagula hadle waxay un ka duulaysaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi dhammaanteen saan u dhannahay waxaan nahay qowsaaro ilaahay baa wax noo diray waxna waa uu naga reebay waxa ilaahay uu noo diray la imaanshahooda iyo waxa uu naga reebay ka haridooda amaam allaahi baa laisku weydiin doonaa macnaha boorinta in dhulka ilaahay la difaaco waxaa la yidhi ninka ragga ah waran la gilgilay waa maraa laakiin gamba la gilgili ma maro gamba la gilgili ninka ragga gamba la gilgili ma maro laakiin waran lagu taagay waa mari karaa gabdhuhu waa cudwi muhima markii islaamka dhexdiisa la joogo gabdhaheenna in dhulka la difaaco oo fadhiga laga kaco wiilkiibaa iyadu dhashay odagaana waa zawjeeda kanna waa la dhashay kanna waa abtigeed kanna waa adeerkeed gabdhuhu marka qiimay leeyihiin ayagaa dadka ugu uurjilecsan ayagaa kelimadooda ugu naxariis badan tahay hadday dadka booriyaanna qiimo weyn bay ku fadhidaa gabdhuhu marka qodobkaasna qiimay ku leeyihiin qaar ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee reer buqeedka oo la hadlay idaacadda islaamiga landalus ayaa sheegay inay kulanka ku ballanqaadeen dhaqangelinta xamlada iyo qodobada iyaga sida gaarka ah u khuseeya anoo ka mid ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool walaayada islaamiga hiiraan khaasatan degmada buqa qablo kana mid ah gabdhaha ganacsatada degmada buqa qablo maanta meeshan waxaan ka qabsamay ee, kulan loogu yeero gabdhaha muslimaadka ah kulankaasoo ah xamladii socotay ee walaayada ka socotay ee irshaadul umma ilaa sabiil rashaad shacaarkeeduna uu ahay kulakum raacin wa kulakum mas-uul can raaciyatihi kulankan waxyaabo badan ayaa nagu- aa nagula faray waxyaabo badan waa nagala reebay insha allah waana dhaqangelinaynaa waxaan nagala reebo iyo wixii na- nala faray insha allah kulankaasoo loogu reebayay waxyaabo badan laguna amrayay waxyaabo badan kulankaasoo daba socday xamladii gobolka ka socotay ee irshaadil umma ilaa sabiili rooshaad kulankaasi waxyaabo badan ayaa gabdhaha laga reebay waxyaabo badanna waa lagu amray waxyaabaha laga reebay gabdhaha muslimaadka waxaa ka mid ahaa in ay qaataan xijaabo ku dheggan ama ay toshaan xijaabo khafiif ah waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha gabdhaha la amray kulanka mawaadicda ka mid ah xamlada inay gabdhaha ay difaacan caraadi lmuslimiin maanta waxaa ka qasamay kulan guud oo loo qabtay gabdhaha magaalada wax badana naga- nala fara wax badan waa nagala reebay inaan dhaqan gelino oo waxa nagala reebin aan ka harno waxa nala amrin aan qaadano aan rajaynayna insha allah degmooyinkii deegaanada raayada tawxiidku ay ka babanayso ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa si buuxda uga dhaqan gashay xamlada dacwiga ah iyadoona lajnada wilaayada u xil saartay xamladaasi ay kulamo kala duwan la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada ugu dambeyn xamlada dacwiga iyo degmada bu'aale waa kan walaalkan cabdulwahaab maxamed bukhaari kulankan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen hoggaanka dhaqanka beelaha dega degmada bu'aale iyo maamulka islaamiga ah ee degmada tan ayaa looga dhawaaqay in lasoo gabagabeeyey wacyigelinta xamladii dhowaan looga dhawaaqay degmada bu'aale iyo guud ahaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad haatanna la guda geli doono fulinta qodobadii ay ka koobnayd xamladaasi odayaasha dhaqanka iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa si wadajira ugu dhawaaqay dhaqangelinta go'aanadii xamladaas oo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka moobelada iskriinka ah daroogada iyo guud ahaanba fisqiga noocyadiisa kala duwan markii uu soo idlaaday kulankan ayaa qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka soo baxay ay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoo faahfaahin ka bixinaya kulankii dhex maray iyaga iyo maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale annagoo aanu qobada iyo odayaasha maanta waxaan ka wada hadlaynay walaayada degmada bu'aale si aan oga loo soo gebagabeeyo oo shaqadaasna loo wada qabto xamladii ahayd rishaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaan maanta ka wada hadlaynay waxaana isla qaadanay in arrintaa iyada ee xamladaa la qaado aana iska bilaawno tanfiidkeedii la bilaabo aana iska bilaawno annagoo nuqubada ah guryahanagii ilaa iyo deriska ilaa iyo tuurooyina aan ka shaqadaa laga qabto lana shaqayn doono walaayadaanada degmada bu'aale aniga waxaa waaye khaliif duubanaa la yidhaahaa magaalada bu'aalaana deganahay maanta waxaan kulan ku galnay in yacni ma aragtay fisqiga iyo moobeelada iyo wax alla wixii diinta islaamka wax u dhimaayo in yacni ma aragtay walaayada aan la shaqayno marka waa ka waa gartay maxaad walaayada kala shaqaynaysaan oo aad isla qaadateen waxaan kala shaqaynaynaa wax alla wixiiba yani diinta islaamka dhibayo oo sidii moobalada iyo kaniinka ila socodka iyo tawaakada iyo ballanaan ku wada galnay waa gartay ma laga yaabaa qof daroogo ama fisqi lagu soo qabtay marka lasoo xiro in aad xabsiga imaataan idinkoo erga ah maka laga yaaba taas waxaa waa qoona baarka soo dhacday weeye ma laga yaaba in yacni ma aragtay darooga annagaaba yacni qalqiil ku jirnay haweenkayni iyo bilcaantayniba yacni gacantaba ka baxday sidaa aawadeed lagama yaabo inaan ka ergayna lagama yaabo waan ku faraxsannahay go'aanna waan ku gaarnay kulanka maanta annaga degmada na dhexmaray waxaa looga hadlayay xamlo socotay ilaa bil muddo bil ah wilaayada annaga ka socotay xamladaas oo ku saabsaneyd micnaha sidii lagu suulin lahay waxyaabaha munkaraadka ah oo ummadda insha allahu tacaala ma aragtay mansabkeeda iyo diinteeda iyo magaceeda baabi'inahaya xamladii hadda aad soo gabagabayseen ee irshaadul umma qodobo badanna ayaa ku jiray waxaana ka mid ahaa la dagaalanka daroogada iyo fisqiga moobeelada oo waxyaabo xunxun lagu daawado bal ka warrama qodobadaas go-aanada aad ka gaarteen qodobadaas insha allahu tacaala waxaan ka gaarnay go'aano aad u ad adag annaga iyo wilaayada oo garba siman ah xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa haatan laga joogaa muddo bil ah markii wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ay ku dhawaaqday in xamladan laga hirgelin doono dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada oo dhan waxaana hadda la joogaa wakhtigii kama dambaysta ahaa ee la dhaqan gelin lahaa qodobadii ka soo baxay xamladaasi warkii subaxnimoodi kaga imaanaya idaacadda andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu